الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له
هذا خلق الله
هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه
aayadda haada khalqullaahi fa aruuni maada khalaqa aladiina min duunih ee waxyaalo badanoo makhluuqaada intuu allah ka soo sheekayey subxaana wa tacaala baa wuxuu yidhi khalqigaygi waa kan ama kani waa khalqiga alleh ee itusa waxay abuureen kuwa kale ee alle aan ahayn aayaddu waa min aayaati rububiya ama adilata tawxiid ee waxa ay ahlulcilmigu yidhaahdaan
muxuu qur'aanka tusaale ugu soo qaatay guri caracaro إلهي وحو دايك مثل عنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت قرانكم ما أورانين لخيط العنكبوت لما أورانين خيط كاي كسما سنة سجوري جيدا وحبل لك مش شيء لكن جوري أي دستيبة وحلقة شاقي ما السبب واللي بفهمتي
maxaad ka taqaannaa cajaa'ibta iyo cibarka ku sugan makhluuqaadka allaah dad iyo duunyo intuba allah tabaaraka wa tacaala jilaca ayuu abuuray waa makhluuq makhluuq ilaahay ka mid ah oo haddana tabar yar jilacaas marba aniga asaga waxaan ku wada noolayn geed qurac hoostiisa muddo laba bilood ah waxaan fiirin jiray marka qaabka uu wax u raadsada iyo qaabka markuu socono u socdo iyo markuu soo gudoomayo iyo meesha uu ka tegayo baan inta muddo ah baan fiirin jiray
maxaad ka taqaannaa cajaa'ibta geela ancaamtan xoolay nimcooleyda saddexda sinfi aynu naqaano ilaahay idinka dartiin baa loo abuuray waxaana ku yaal dugsi diirsi yacni hubaad ka samaysataan aqalaad ka samaysataan manaafic kalu leeya waa cuntaan qurux baa ay ku leedin markaa markaa cara- markaa soo caraabinaysaan ee guryaha ku soo celinaysaan galabtii iyo markaa foofinaysaan oo maxay ka dhigan tahay
qoriga iyo qalinku qofkii labadan aan ka mid ahayn furusiyatu sayfi wasinaanna kuma jiro furusiyatu lxujati walbayaanna kuma jiro caawiye iyo kaamiyana uma ah yacni dadkii mujaahidiinta hubka qaatayna garab gaashan uma aha culummadii qalinka qaadatayna garabi gaashan uma ahan wuxuu fa huwa ee cibun calaa nawi linsaan bini'aadanka culeys korka ka saar waay kaas faa'iida ma laho dhahaya wax faa'iida ma laha.
ma lahan waa runtiis
waa maxay cibrada ku jirtaa in lagu fikiro makhluuqaadka allaah makhluuqaadka sheegistuu allah sheegayo samaawaadkii baan abuuray ardadii waxa u dhaxeeya waa lilcida walcibra saa darteed ahlulcilmiga waxay yidhaahdaan allah subxaana wa tacaala adilat arububiya walwaxdaaniya markuu sheego wuxuu ku soo khatimaa ee adilada noocaasa inta badan ina fii dalika laaayaatin liqowmin yatafakkaruun liqowmin yacqiluun liqowmin yu'minuun liqowmin yasmacuun
نحو الإله الواحد الديان في ذا الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada barnaamijkeennii haadaa khalqullah iyo xalqo kaloo cusub martideenna maanta waa sheekh abusaciid azaylici oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah sheekhanaa soo dhowow بسم الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وأن كل وهي حلقتنا مانت عنوان كذي وحقيقة الماء وأهميته بيها وحيهين iyo ahamiyada nolosha bini'aadinka iyo xayaatadaba ay biyahay ku leeyihiin insha allah xalqadeen ay ku kooban tahay maanta insha allah jasaaka allah kheyr soo dhowow sheekhanaa بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا خلق الله allah subxaana wa tacaala makhluuqaad fara badan ayuu abuuray Een, makhluuqaadkaas mid kasto ka mid a wuxuu daliil iyo aayad iyo calaamo u yahay calaa wujuudi illaahi tacaala wa waxdaaniyatihi wa qudratih ilaahay jiritaankiisa iyo waaxidnimadiisa iyo awooddiisa makhluuqaadkaas allah abuuray waxaa ka mid ah almaa biyaha runtii waa aaya min aayaati illaahi tacaala Ee, qawaaniinta alqawaaniin alriyaadiya والفيزيائية التي تحكم حركة السوائل وقوانينتاس oo dareeraha xarakadeeda xukunta ee culummada iyo baaxithiinta waxay ka qaadatay wakhti fara badan si markaas ay u iktishaafaan oo in badan oo ka mid ah ee, xarakatu asawaa'il ee taxakumkeedana khumuud ayuu ku jira waxaa jira culummo ay bilaabeen rixladoodii abaxaadtoodii fi bidaayati alqarni alcishriin oo markii ay heleen ee wasaa'ilu albaxthi alcilmi wataxliil markay heleen oo waxay bixiyeen casharaatu siniin iyagoo markaas shaybaare isticmaalaya si ay u soo saaraan tafsiir ama natiijo ama baxthi cilmi oo markaas ka tarjumaya calaa xaqiiqatin maa'iyatin waaxida Een, markii aad fiiriso qur'aanka kariimka ah iyo aayadaha qur'aanka ku soo orooray oo biyaha cabbiraya waxaad dareemaysa qur'aankan inuu yahay min ladun xakiimin caliimin sunca allaahi aladii atqana kulla shay innahu khabiirun bima tafcaluun Een, ilaahi subxaanahu watacaala biyaha wuu ka hadlay Ee, qawaaniinta biyaha socodsiisa ayuu ka hadlay waxtarkooda ayuu ka hadlay waana qawaaniin muxkama awdacaha allaahu fi lmaa litakuuna daliilan calaa diqati suncihi walitakuuna aayatan tashhadu calaa qudratihi jala jalaaluh Een, qawaaniintaas cadamadeedii waxay caddaanaysaa oo qofku u caddaanaysaa oo markuu ogaado ilaahi subxaanahu watacaala inuu ka hadlay een, kitaabkiisa ee qawaaniintaas tilmaamaha ay leedahay bimuntaha alkamaali walwuduux insha allahu tacaala ee, daqaa'iqdan ama majliskan ee, naciishu maca bacdi alaayaat alqur'aaniya walatii tanaawalat cilma almiyah ayadaha qur'aanka qaar ka mid ah oo ilaahay ugu faalooday subxaanahu watacaala cilmiga biyaha ku saabsan waxaad arki doontaa ama aad maqli doontaa mucjizaad oo qofka ka yaabinaysa markii biyaha laga waramayo iyo dowradoodii calaa sadix alardi umuurahan haddii laga hadlaayo ma aysan jirin ee, qof oo tasawuri jirina ma jirin qabla arbacata cashara qarnan afar iyo ee, shan afar iyo toban sano qarni ka hor taas ay ku tusinayso qur'aankan kalaamullaahi inuu yahay nebilaahi maxamed sal alna soo gaarsiiyey Een, qodobka koowaad waxaan ka hadli doonaa tacriifu ulmaa almaa waa maxay biyimaa la yihahdo culimadu waxay ku tacriifeen biyo almaa waa saa'ilun shafaafun laa lawna lahu walaa tacma walaa raa'ixa waa dareera oo lisku dhex arkaayo midab iyo dhadhan iyo ur midna aan lahayn wa huwa daruuriyun lijamiici ashkaali alxayaati wuxuuna lagamaarmaan u yahay nolosha qaababkeedii dhammaan culimmada fuqahada shaaficiyada qaar waxay ku tacriifiyeen een, sida een, dayluubi xaashiyada uu ku leeyahay minhaajka iyo sharaxiisa jalaaludiin maxali iyo baajurib waxay ku tacriifiyeen biyaha jawharun latiifun sayaalun shafaafun yatalawanu bilowni inaa'ih waa jawhar oo fudud oo dareero ah oo dhexdiisa wixii ku jira la arkaya mar kasta weelka lagu shubay midabkiisa uu yeelanaya haddii weelku cad yahay way caddaanayaan haddii weelku guduudan yahay way yeelanayaan fahuwa laa lawna lahu waxay dhaheen yakhluqu allaahu arraya cinda tanaawulihi qofku biyaha markuu isticmaalo ilaahay dhirig ayuu ku abuuraya Een, biyaha dhulka way yaalaan waxaa laga helayaa biyaha dhulka calaa sadixi alardi ee, fi lmusataxaati almaa'iya walatii yumkinu an takuuna calaa ciddati ashkaalin dabiiciya musataxaadka maa'iga waxaa weeye waxay noqon karta eh, almuxiidaat oo badaha waaweyn oo badaha iyo buxayraadka iyo webiyaasha birkadaha intaas dhan biyaha waa laga helaya iyadoo la og yahay أن أغلب الماء الموجود على سطح الأرض هو على شكل مياه مالحة في المحيطات والبحار biyaha ugu badan oo da dhulka dushiisa laga helaya waa biyaha dhannaan waaye Een, fuqahada qaarkood waxay baraarujiyeen biyaha noocyadoodii inay kala fadl badan yihiin waxay dhaheen afdalulmiyaah waa na- maa- maa- maa nabaca min beyni asaabicihi sala allahu calayhi wasalam biyihii nabilaahi maxamed farihiisa dhexdooda ka soo burqaday biyo kuwaas ayaa u fadli badan thumma maau zamzam ayaa ku xiga thumma alkawthar thumma niilu misra webigan niil oo masar thumma baaqi alanhaar kadibna webiyaasha kaleeto sida webiga oo sayxuun la yidhaahdo iyo jayxuun iyo dijila iyo furaad alimaam taajudiin asubki raximahu llahu tacaala biyaha siday u kala fado badan yihiin ayaa wuxuu tix gabay ku tilmaamay wuxuu yidhi wa afdalu lmiyaahi maaun qad nabac min bayni saabici nabiyi lmuttabac yaliihi maau zamzama falkawthar faniilu misra thuma baaqi lanhur oo biyaha waxaa ugu fadli badan wixii bi- nabilaahi moxamed sala allahu alayhi wasalam farihiisa ka soo burqaday waxaa ku xiga biyihii zamzam kawthar webiga niil biyihiisa kadibna webiyaasha kaleeto qodobka labaad aan tilmaamayno waa nisbatulmaa'i min alkura alardiya dhulkan dushiis aan ku noolnahay markii loo fiiriyo inta qaleelka yaabiska ah iyo inta biyaha inta ay kala yihiin haye Een, biyaha waa maadadaas oo cajiibka badan oo daboolaysa thuluthey masaaxa saطxi alkura alardiya dhulkan saddex meelood markii loo qaybiyo laba meelood ka mid ah waxaa waye biyo waay biyaha ayaa fadhiya yacnii boqolkiiba toddobaatan iyo kow sadxul ardi waa biyo waay oo min masaaxa alkura alardiya Een, biyahaas oo haddana oo boqolkiiba toddobaatan iyo kow noqoday masaaxada markii loo fiiriyo haddana laba loo kala qaaday biyaha laftoodii haye biyo dhannaan iyo Biyo biyo macaan haddana biyaha badankoodii boqolkiiba sagaashan iyo toddobo biyaha waa biyaha dhannaanku waay oo badaha ah Haa. waxaa soo haray boqolkiiba boqolkiiba saddex saddex soo hartay sagaashan iyo toddobo waxay noqdeen dhannaan waxaa soo boqolkiiba haray saddex boqolkiiba saddex ayaa biyo macaan ah Mhm.
biyahaas macaan oo boqolkiiba saddex ah markii saddex meelood loo qaybiyo laba meelood waxaa weeye alqutbu shamaali iyo alqutbu aljanuubi ayaa waxaa weeye sida jaliid iyo buuro oo kale biyo fadhiya waa insaanka inta baan isticmaalaynin Mhm.
idan biyaha macaan oo hadda buxayraadka iyo webiyaasha iyo ceelasha iyo ilasha aan, aan ka helayno waxa weye waxay ka dhigan tahay boqolkiiba hal oo biyaha oo kowkamka dushiisa saaran boqolkiiba hal uu ka dhigan yahay Mhm.
bimacnaa boqolkiiba hal boqolkiiba labana waxa weye waa macaan waaye laakiin lama isticmaalayo isticmaalo.
biyo qaleel waaye Mhm.
boqolkiiba sagaashan iyo toddobadan waa biyaha dhanaanka biyaha waaye dhanaanka ee badaha Een, qodobka saddexaad aan tilmaamayna biyaha maxay ku kooban yihiin Mhm.
maadadan ama cunsurkan biyaha la yidhaahdo culimmadu waxay dhaheen juz'iyatulmaa'i tata'allafu min halaathati daraatin Mhm.
saddex shay ayuu biyaha ku kooban yahay saddex shay Ah, Mhm.
daradan oksijiinka iyo laba dara oo ho- eh, hydrogen ah Mhm.
dara oksijiin ah iyo laba daro oo hydrogen ayaa biyaha ku kooban yahay oo markaas isku xiraya Eh, dadka cilmigan ka hadla waxay markay calaamadaynayaan calaamo ay ugu dhigayaan h two o Mhm.
h t iyo twoda waxaa waye macnaha h labo o Mhm.
ayay calaamo uga dhigayaan Mhm.
markan ramsiga h twoda waxay ka tarjumayaan eh, labada dara hydrogenka ayaa h two ay ku cabirayaan Mhm.
xarafka oona waxay ku cabirayaan daradaas oksijiinka ah daradan waxaa la yidhaahdaa asqaru juz'in fi cunsuri maa yasixu an yadkhula fi tafaaculat alkimaawiya alkimaa'iya Mhm.
qodobka afaraad aan ka hadlayno biyaha khasaa'istoodii waay biyaha een, waa almaadat alwaxiida alatii tuujadu طabiiciyan fi xaalaatiha athalaatha adwaaru almaada calaa shakli eh, salbin wasaa'ilin waghaasiin calaa saطxi alardi Mhm.
maadada oo noolaha ama dhulka korkiisa saaran qaar ka mid a waxaa weeye waxaa la yidhahdaa maada salba waa maada qaleel ah dhagaxaanta iyo geedaha iyo wixii la mid ah Mhm.
maada salba la yidhahda Mhm.
maadana waxaa weeye maada saa'ila waa dareero waay Mhm.
sida saliidan iyo biyaha biyaha maadina waxaa la yidhahdaa waxaa weeye ghaziya waa sida mathalan eh, daruurta oo kaleeto bukhaar yeelanayso Eh, maadooyinka dhulka dushiisa ilaahay ku abuuray biyaha waa maadada keliya laga heli karo iyadoo saa'il ah oo iyadoo haddana salbina ah iyadoo ghaazina ah intaba waa la helaa biyaha Mhm.
biyo dareeran waad arkaysa waa biyahan haddaan isticmaalayno waxaa weye saa'il waaye Mhm.
biyo oo salbi ee jaliid noqonayo sidii buuraha oo kaleeto intii fariisto xataa baabuurta la dulmarsin karo dhagax baraf adkaaday noqdo Mhm.
oo salbina waa la helaya Mhm.
biyo oo ghaasi ah bukhaar sida daruurta iyo hoosha noqonaya intaad biyaha waa maadada keliya lama helayo maado kaleeto iyadoo salbi ah iyadoo ghaasi ah iyadoo saas oo kaleeto saa'il ah oo la wada heli kara biyaha keliya ka jira waxay ka mid tahay taasna khasaa'ista biyahay leeyihiin waxyaabaha ula gaarkaya Aha.
Mhm.
Een, qodobka afaraad ama taas intaanan ka bixin waxaa kala jirta miisa aad u yaab badan ilaahay subxaanahu watacaala biyaha dhexdooda uu yeelay Een, maadooyin kaleeto ugu bedelan yahay taasoo ah biyaha markay yihiin eh, salba oo markii ay fadhiistaan Mhm.
oo dhagax ama baraf ay noqdaan Aha.
miisaanka ay leeyihiin iyo markay dareere ay yihiin miisaankoodii waxaa culus markay dareere yihiin markay socdaan markay socdaan Waa- biyahan oo dareerayo iyo kuwa barafka ah culays waxaa culays ah miisaan badan kuwa saa'ilka ah Mhm.
waxaa weeye sawaa'isha kaleeto cagsigeeda waay Aad iyo dareere aad.
kasta markuu fadhiisto ayuu ka Uu culus ka culus yahay yahay markuu socdo markuu socdo aad iyo aad biyaha mathalan eh, kathaafadoodii markii ay cabirayaan een, haddii mathalan weel aad soo qaadato cabirkiisa oo noqon karo tusaale ahaan eh, hal mitir oo mukacab ah hal mitir oo afarta gees ah Mhm.
iyo dhirirba haddii biyo aad ku shubto biyahaas miisaankooda waxay noqonayaa waa kun kilogaram ayay noqonayaan oo halkii mitir oo mukacab ah Mhm.
baynamaa haddii biyaha ay fadhiistaan een, ay noqonayaan halkii mitir mukacab ee, sagaal boqol toban iyo toddoba kilogaram ay noqonayso Mhm.
markan taa macneed waxa biyaha markay socdaan saa'il ay yihiin ka culus ayay ka yihiin culus yihiin markii ay fadhiyaan oo salbi ay yihiin aad iyo aad Een, biyaha waxaa loo arkaa maada mudiiba mumtaaza inay tahay wax badan maadooyinka fadhiya ama adag waxyaabaha dhalaalin kara oo bedeli kara waa biyaha waay sidaas darteed ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu ku tilmaamay biyaha bilmaa'i tahuur qaala tacaala wahuwa aladii arsala alriyaaxa bushran bayna yaday raxmatih waanzalnaa min assamaa'i maa'an tahuura allah subxaanahu watacaala waa allah diray dabeesha iyadoo bishaaraynaysa naxariistiisa horteedii roobkii intuusan imaan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu soo diray dabeeshi alle wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wa anzalnaa min assamaa'i maa'an tahuuran Mhm.
waxaan cirka ka soo dejinay biyo taahira tahuurka macnaha wixii wax taahiriya ayaa tahuur la yidhahda Aad kelimada iyo aad.
tahara luqad bimacnaa abcada wuu fogeeyo yacni biyaha way fogeeyaan way nuzuuliyaan maadooyinka oo aan loo baahanayn wasakh wixii la midka meeshay ka qaadan aad iyo aad qodobka afaraad oo aan tilmaamayno biyaha ku saabsan oo tartabitu alxayaatu bilmaa nolosha waxay ku xiran tahay biyaha bimacnaa eh, haddii nolol la helo biya la helay cagsigana waa saxiix waaye haddii biyo la waayo nolosha waa la waaye aad iyo aad ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu ka dhigay biyaha sababan lixayaati alinsaani waliakthari manaaficih insaanka noloshiisa sababteedii allah wuxuu ka dhigay biyaha manaaficda iyo danaha oo masaalixda insaanka helaya badankoodina alle wuxuu geliyey biyaha Mhm.
qaala tacaala wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xayin afalaa yu'minuun allah wuxuu leeyahay wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xayin afalaa yu'minuun kelimada jacalnaa culimmadu waxay dhaheen eh, laba macnoba way yeelanaysa haddii mathalan mararka qaarkood jacala hal mafcuul ayay u gudubtaa mararka qaarkoodna laba mafcuul ay u gudubtaa haddii mathalan jacala hal mafcuul ay u gudubto macnaha way noqonaysaa abuurid jacalna almaa'a ay khalaqna almaa'a markan haddii mathalan jacalna oo hal mafcuul aan siino macnaha wuxuu noqonayaa khalaqnaa min almaa'i kulla xayawaanin biyaha ayaan ka abuurnay noolo kasta aayaddaas markaas micneeda waxay loo- eh, la mid noqonaya aayadda kaleeto fi suurati nuur wallaahu khalaqa kulla daabbatin min maa'in allah subxaanahu watacaala daabad kasta wuxuu ka abuuray biyo Een, ama waxay noqon karta een, khalaqnaahu min almaa lifardi ixtiyaajihi ilayhi wa xubbihi lahu wa qilati sabrihi canhu yacni insaanka ama ilaahay subxaanahu noolo kasta biyaha ayuu ka abuuray ee, baahidiisa oo daran biyaha u baahan yahay sida ay u daran tahay iyo jecelkiisa biyaha uu jecel yahay iyo inuusan ka sabri karin biyaha waxay la mid tahay khuliqa alinsaanu min cajalin insaanka waxaa laga abuuray degdeg wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xayin haddii jacalnaa oo aan ka dhigno tii labada mafcuul ay u gudbaysay jacalnaa macnaheed waxay noqonaysaa sayarnaa kulla shayin xayin bisababin min almaa wax kastoo nool waxaan ka yeelnay ee, sabab oo biyo ah laa budda lahu minhu yacni noolo kasta biyo kama maarmo insaanka ayaa soo galaya nabaadka ayaa soo galaya geediha ayaa soo galaya liannahu min almaa'i saara naamiyan geedaha waxay ku koreen iyo nabaadkaba biyaha sababtooda wasaara fiihi arubu- arutubatu waalkhudratu waalnuuru waathamar ee qoyankaas iyo dooggaas iyo iftiinka iyo miraha biyaha sababtooda ilaahay subxaanahu ka se- ka keenay alimaam ibnu jariir atabari raximahu llahu tacaala aayaddaas isagoo fasiraya wuxuu yidhi yaquulu tacaala dikru wa axyaynaa bilmaa'i aladii nunaziluhu min assamaa kulla shayin waan noolaynay biyaha sababtoodii biyahaas oo cirka aan ka soo dejiinay ayaa waxaan ku noolaynay wax walba markaas wuxuu ka wariyey eh, taabiciga qataada inuu yidhi kullu shayin xayin khuliqa min almaa wax walba oo nool waxa laga abuuray biyo ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi qul ara'aytum in asbaxa maa'ukum gawraa faman ya'tiikum bimaa'in maciin qul ara'aytum in asbaxa maa'ukum gawraa faman ya'tiikum bimaa'in maciin wuxuu ilaa- allahu leeyahy subxaanahu watacaala haddii ilaahay biyaha aad helaysaan kuwa dhulka galay oon la gaari karin ilaahay uu ka dhigo yaa biyo idin keenaya oo biyo la-aana dadka ma noolaan karaan aad iyo aad.
وقال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون إلى يولي بل كورما بيها عبيسان ما إذنك ضرورة كسو دجيي مس أنا سو دجيني إلهي وأنا سو دجيسي Mhm.
ilaahay subxaanahu watacaala sida biyaha uga dhigay sababan lixayaati linsaan haddana wuxuu ka dhigay sababan lirisqihi insaanka noloshiis biyo ayaa laga dhigay arsaaqdii sababteedin ilaahay biyo ayuu ka dhigay qaala tacaala wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun cirka ayaa waxaa ku sugan arsaaqdiina iyo waxa laidin ballanqaadaya wa qaala tacaala falyandur ilinsaanu ilaa tacaamih annaa sababna almaa'a sabba ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا عيدس مرة الله وحو تلمامي سبحانه وتعالى بني آدم كإنه كفكرو أو فيرفيريو cuntada u cunayo cuntada aad cunayso xaggee ka timid ilaahi wuxuu leeyahay cirka ayaa waxaan ka keenay roob dhulka ayaan dhambalnay mirihii iyo wixii insaanku ku noolaan lahaa ayaan soo saarnay Cajiib.
geedaha keliya ma ahan bal cuntadaad cunaysa ma ahan jirkaagii oo lafaha iyo hilibka iyo seedaha iyo dhuuxa iyo dhiigga iyo dhacaanka ku koobanna laftiisa biyo ayuu ku kooban yahay Mhm.
culimmadu waxay dhaheen alkhalaaya alinsaaniya walxayawaaniya walnabaatiya taxtawi aw taxwi kamiyaad min almaa daa'iman khalaayaadka insaanka ama xayawaanka ama dhirta waxay ku kooban tahay mar kasta oo kamiyaad oo biyo oo daa'ima biyaha waxay matalaan boqolkiiba sagaashan min wasni bacdi ka- alkaa'inaat alxayaa noolaha qaarkood wasankoodii boqolkiiba sagaashan waa biyo waaye Een, insaanka oo kaleeto jismigiisa markii saddex meelood loo qaybiyo Mhm.
laba meelood wasankiisa waa biyo waaye Qof Bini'aadamka, bini'aadamka ah.
haa Mhm.
wasankiisa markii saddex meelood loo qaybiyo laba meelood waa biyo waaye Mhm.
taas waxay ku tusinaysaa ahmiyadda biyaha ay ku le- ay leeyihiin nolosha insaanka iyo bashariyada inay baaqi noqoto aad iyo aad nisbatulmaa fi ljismi culimmadu waxay- waxay ay u dhexaysaa boqolkiiba konton iyo shan ama toddobaatan iyo sideed hadba qofka ji- jirkiis intuu la egyahay Mhm, ayaa nisbada biyaha ay noqonaysa mhm.
maskaxda ama dimaaq albashari waxay dhaheen oo maskaxda keligeeda markii lasoo bixiyo een, intay ku kooban tahay boqolkiiba toddobaatan biyo waay maskaxda Een, arri'ataani labada sanbab ayadana waxay ku kooban tahay nisbo sagaashan boqolkiiba oo biyo ay ku kooban tahay Mhm, Ee, dhiigga insaanka nisbada biyaha ku jirta boqolkiiba waa siddeetan iyo saddex waay aad iyo aad Ee, markii kamiyadaas biyaha oo jismiga ay ku jirto ay hoos u dhacdo ay yaraato qofku wuxuu dareemayaa cadash iyo oon ayuu dareemaya Mhm.
biyiis markay yaraadaan Mhm, waayo insaanka ma noolaan karo nolol oo fiican isagoo markaas biyo aan cabin lifatratin tawiila mhm.
Ee, biyaha kemiyadoodii haddii qofka ji- jirkiisa ay yaraadaan arrintaas waxay keentaa aathaar sixiya salbiya kabiira oo caafimaad daro ayay qofka u keenta Mhm, aad sida iyo aad.
mathalan qofka tijifaaf inuu ku dhaco jirkiisa u qalalo oo taas ay keeni karto ilaa tacaduli bacdi wadaa'ifi aljismi allatii taxtaaju lmaa Ee, xubnihii jirka qaar ka mid ah ayaa shaqadoodii cadilmaya aad iyo oo aad.
u baahanay biyo ay u baahanayeen Mhm, taas markaan waxay keeni karta qofka haddii kemiyaad biyo oo ku filan oo cabi waayo wuxuu dareemayaa dawaar ama wareer iyo labolabo iyo saas oo kaleeto tarwiya damawiya inay markaas itiraabaad ay keento tashajun eh, in jirkiisa oo la- eh, hubnihiisa qaar ka mid ah oo ay adkaadaan ama Mhm.
oo soo laablaabtan way keeni karta aad iyo saas darteed aad.
culimmadu waxay dhaheen insaanka ee, ma noolaan karo nolol wanaagsan isagoo biyo aan isticmaalin hal maalin wax ka badan haddii mathalan maanta iyo caawa afar iyo labaatan saacadood biyo aadan isticmaalin Mhm, cunto la-aan qofku waa laga yaabaa muddo inuu joogo laakiin afar iyo labaatan saacadood haddii qofka biyo isticmaali waayo hab yaraadaane qofkaas waxa weeye caafimaadkiisa khatar ayuu galaya mhm.
haddii aan fiirino een, culimmada tasriixaadka ay bixiyeen een, culimmadaas oo adkaynaya ana alxayaata bishakli aladii nacrifuhu laa yumkinu an takuuna ilaa biwujuudi ilmaa Ee, nolosha qaabka hadda aan garanayno ee, in dadka ay noolaadaan oo si sax dabiici u noolaadaan ma dhici karto ilaa biyo in la hela maahine Mhm, markii aad fiirfiiriso mawaaqicu lfadaa fi lcaalam een, mowqica la yidhaahdo wakaalat lfadaa alamrikiya nasa waxay ciwaan ka dhigteen oo meeshaay ku qoreen ee, water is life oo macnaheeda ay tahay almaau huwa alxayaatu mhm.
biyaha iyaga nolol ah ayagaa nolol ah ilaahina subxaanahu watacaala wuxuu yidhi wallaahu khalaqa kulla daabatin min maa'in Mhm, marka taa waxay ku tusinaysaa qur-aanka ee, ee, dadkan hadda baaxihiinta waxyaabaha ay sheegayaan hadda ay ogaadeen mhm.
quruun ka hor ayaa ilaahay subxaanahu Aad wa iyo tacaala aad.
uu sheegay Aad taana iyo waxaa laga qaadanayaa qur-aanka inuu yahay kalaamu rabbi alcaalamiin Mhm, waxaa weeye icjaaskiisi cilmigiisi ayuu ku tusinaya waxyaabihii dadka hadda cilmigan xadiidka oo markii ay dar- bara- baaritaan ay sameen ay ogaadeen xaqaa'iq waxay arkeen oo qur-aanka quruun ka hor oo markaas u lagu caddeeyey shaqo- aad iyo oo aad.
ilaahay subxaana wataala meesha ku sheegay Mhm, markan taa waxaa ka ogaanaysaa een, biyaha inuu inay leeyihiin dowr oo xayawi ah fi baqaa'i wa taqadumi alxadaara alinsaaniya mhm.
oo ilbaxnimada bini'aadinka horumar ma samayn karto ama ma jiri karto ilaa biyo la helo mooye insha allahu tacaala ee, waqtiga ayaa naxaya xalqadan halkan ayaan kusoo gebagabaynaynaa insha allah mar kale aan kusoo laaban doonaa hada aakhiru bilahi towfiiq waa hagaaga dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii haada khalqullah sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu